asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu daawadayan kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo maalin walba jimcaha kala si toosa ugu daawataan telefishinka qaranka soomaaliya barnaamijka kulanka toddobaadka daawadaya waxaanu kusoo qaadanaa qodob ama dhacdo aan isleenahay waxay u baahan tahay in shacabka soomaaliyeed loo faahfaahiyo ama wax badan ay ku ogaadaan toddobaadkan waxaanu kusoo qaadan doonaa barnaamijka kulanka toddobaadka haddii alla wadu lidmo mashruuca dalkaaga ku dhiso hal dollar oo maamulka gobolka banaadir uu waday kuwaas oo wax badan lagu suurtageliyay islamarkaana lagu dhisay wadooyin badan oo ku yaalla magaalada muqdisho kuwo kalena qorshahooda uu socdo in lagu dhiso barnaamijka waxaa igala qaybgalaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho iyo yuusuf xuseen jimcaale iyo sheekh cabdullaahi axmed garuun khadka telefoonka ayaa daawadayaashu ay u qayb qaadan doonaan ra'yi iyo tusaale iyo fikir wixii ay hayaan si markaasi barnaamijka ay uga qayb qaataan kusoo dhawaada gudoomiye iyo iyo sheekh garuun barnaamijka waa idinka mahadcelin inaasad u aqbasheen aad nala qayb qaataan barnaamijka guddoomiyaha ayaan rabaa inaan ku hormaro guddoomiyihii bal shacabka soomaaliyeed ee na daawanaya waxaad warbixin ama faahfaahin kooban ka siisaa mashruucan dalkaada ku dhisa hal dollar sida uu u socdo iyo siduu ku bilowday iyo waxa uu yahay
وهي بسم الله الحمد لله وبنستعين على أمر ديننا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد runtii radio muqdisho iyo t v-ga s n t v iyo bahdiisa kulli horta awalan waan salaamaya waana u mahad celinaya runtii howlaha sidaa maaragta dardarta leh ay laftirkooda ay qeyb uga qaataan haddii aan usoo laabto su-aashii jawaabteeda ahaa mashruuca dalkaaga ku dhiso hal dollar muxuu ku bilowday goormuuse bilowday runtii mashruuca dalkaaga ku dhiso hal dollar wuxuu daba joogaa dalkaaga dhiso oo madaxweyne xasan sheekh uu ku dhawaaqay taas ayaan markaan fikiray ayaa waxaan iisoo baxday inay u baahan tahay in la furfuro xoogaa yar ay isku duub ay tahay taas dalkaaga dhiso culustaana waxaan u bedelay dalkaaga ku dhiso hal dollar dalkaaga ku dhiso hal dollar waxaan ku fikirnay in dadku ay waxda yeeshaan inaan ka shaqayno oo dadku ay wax isku darsadaan marka dollarna cid kasta waa u fududa maanta dhib kuma aha waa labaatan iyo laba kun oo shilin soomaali ah wiilkaa heli karo gabadh yarta ardaydaa heli karto qof yaayada gadaa heli karto qof walbaa heli karo taas ayaa waxaan damacnay in dadku ay wax wada yeeshaan waxay wax ku wada yeelan karaan marka waxay awoodaan inay isku darsadaan sidaana ay ku timaado mashaariic badan ay noogu dhisanto taas ayaan fikirnay bishii labaad ee sanadkii laba kun lix iyo tobanka iyo nagu bilowday fikirkiisa istraatiijiyad oo aan soo saarnay oo ahayd istraatiijiyada laba kun lix iyo tobanka ayaa waxay ka mid aheeday sanadkan gudihiisa inaan saddex waddo aan dhisano ayaa istraatiijiyada ka mid aheeday waxaan fikirnay marka inaysan saddexdaas wado iyo mashaariicda aan rajaynayno wax badan oo ka mid a inaysan qabsoomi karayn haddii aan shacabka soomaaliyeed ka qayb qaadan taas ayaa nagu dhalisay inaan maaragtay mashruuca dalkaaga ku dhiso hal dollar inaan alifno kadibna aan dhaqan gelino waa tahay waa mahadsan tahay waa kuusoo laaban doonaa sheekh cabdullahi anfiina sheekh cabdullahi dad badan waxay aaminsan yihiin in mashruucan hadda gudoomiye uu sheegay ee dalkaaga ku dhiso hal dollar waxa uu maamulkooda u yahay wax maamulka keligiis uu leeyahay laakiin aysan u ogeyn in shacabkii soomaaliyeed waxaan wax muhiim u yahay oo maaragtay mustaqbalkana iyaga anfici doona haddana iyaga u anfacayo dhibaatada wadooyinka lagala kulmo ama shacabka ay ku qabeenna waan la soconaa diinta islaamka maxay ka qabtaa in lacagahaasi inta dadku ay ka qayb qaataan ama mashruucyada dadku ay ka qayb qaataan si dalkaaga loogu horumeeyo ama dalka loogu dhiso wadooyinka iyo iyo adeegyada kale ee bulshada
aad baad mahadsan tahay بسم الله الحمد لله صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أنا بقوم هاد علينا يا تلفزيون برنامج كاس أما قرشهاس مشروعاس dalkaaga ku dhiso hal dollar ugu horeyn horta waxa weeye waa wuxuu noqonayaa waxyaaba masaalixda guud oo bulshada oo laga shaqaynayo dhinacna waxaa fiican bulshadu in la fahmo ayagaa ah dawladdii ayagaa ah dadka madaxda ah waxa weye waa waa dadkii u adeegayay u adeegayay oo arrimahoodii mataqaanaa ku baraarujinayay waxyaabihii inay qabsadaan la doonayo una taagnaay danahoodii laakiin dalkana dadka iskale bulshada iskale cidda wax loo dhisaya waa ayaga cidda wax dhisanaysana waa ayaga marka waxaa laga doonayaa waa iskaashi bulshadii yani iyo maamulkii inay iskaashadaan maamulkuna uu ka shaqeeyo baraarujintii allah subxaana watacaala wuxuuna wuxuu waxyaabaha qur-aanka wuxuu noogu tilmaamayaa wanaagga in laisku kaalmaysto watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan biriga ama samaha waa erey aada iyo aad waa ismun jaamicun lilkhayr baa la yidhahdaa wanaagga waxyaabaha maxaa yeele waxaad dareemaysaa inuu nabigana salawatu llahi wasalaamu caleyh waxyaabaha iimaaniya jirto oo wixii dhibahay waan ka warqabnaa haddii aan qof kasta maskaxdeeda dib u celiso waddooyinka qaar sida hadda waddada sayidka yani cid bini aadana iska daa qofka ama indhoolaha ama jiiskaha qofka weynaa ku ayaa ayaan ku soco karin iska daa gaadiid iyo waxyaabaha maantana siday tahay waan arkaynaa marka waa arrimaha noocaasu waxaa waxyaaba shareca islaamku aada iyo aada usoo dhaweyneyso nagu tirtirsiinayso ciddii fikirkaas laheedna nabigu hadda waa ka yidhi salawatullhi wasalaamu caleyh man dacaa ilaa hudan kana lahu mithlu ajri man tabicahu yani qofka wanaag dadka ugu yeera ku baraarujiya intii ku raacday ayuu ajirkeeda leeyaho ciddii hindistay iyo maamulka arrintaa ku fikiray ayaguna waxay leeyihin wanaag yani qofka markuu geeriyoodo acmaashiisu wu camalkiisu istaagaya sabaab camal u istaagaya laakiin saddexba nabu ka reebay saddexdaa waxaa kamid ahay sadaqa jaariya wadada la marayo ilaa ay halkaa ka hagaagsan tahay cid kastoo hal doolar ku darsatay ama ka badan ku darsatay ajir baa usoconaya waa sadaqa jaariya oo sidaa usocota marka waa waxaan isleeyahay waa inay bulshadu ku baraarugi doonto waxyaabahaas masaalixda guud aad bay waxay uga fadli badan yihiin waxyaaba gaar ah oo iska yaryar inaad hal qof maanta waxaa aad i aad waxyaabaha bulshada guud oo oo sidaas bay u khayr badan tahay marka waa waa aad bay sharca islaamkan usoo dhaweyneysaa waana wax wanaagsan waa taga maasatahay waxaa rabaa gudoomiyaha gobolka inaan weydiiyo su-aal kale gudoomiye hawshan runtii isbedel badan ayay ku samaysay bilicda magaalada muqdisho markii la dhasay waddooyinka inaan la socono waddadii buruxogay oo aan la socono dhibaatada dadku ay ku qabeen iyo isku socodka gaadiidka iyo xataa maaragtay bilicdii dhismayaasha waddooyin ku dhodhow isbedelka hadda ka muuqdan waan odanay waddadan sayidka iyaduna ay gashaa isgoyska bakaaraha ama holwadaag iyaduna sidoo kale qorshayaasha kale ee hadda aada wadaan ee aada waddooyinka ku dhisaysaan waddooyinka ugu muhimsana magalada waxaa kamid ah wadnaha iyo warshadaha ma jiraa qorshe aad ku dhisaysaan iyagana si maaragtay kuwan oo kale hawsha laga qabto looga
bismillahi horta aada iyo aada umahadsan tahay yaxyow aniga markaan guryaha kor ka fuulno dabaqyadaan meesha sare ka fuulno oo magaalada aan fiirino waxaa noo soo baxda magaalada muqdisho in aada u qurxoonta dadka yimaado ama ajaanibtaana runtii way qiraan yani magaalada aada u qurxoonta laakiin haddana waxaan ogsoonay marka hoos laad baa dego in bilicdii magaalada aada u liidato xasabaan waxay tahay wada la-aanta kullama hadda waddadaa marka almukarama quruxda ka muuqato waxa sababaayo waa wadada dhisan maxaa yeele wa way camirta hareeraheeda way camirmeen hadda waddada sayidka markii la dhisay kadib jaa waxaan arkay dhowr guri oo dayactir ku socdo oo dadku jaa guryahoodii way dayactiranayaan maxaa yeelay dhaqaale ka abuurayaan waddada buulixogeena sidoo kale taas marka waxay qa waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda magaalada ka qayb qaadanaysaa tan labaad annagu qaybaan ka nahay ee annagu waxma dhisowhayna kaligay waa wax wada wadaagka aan sheegaya ganacsato soomaaliyeed oo runtii aada iyo aada isxul qaantay oo khayr badan iyo shacabka muqdisho aada u bislaaday iyo annagio runtii ku hogaaminayno wax wada qabsi ayaa iska kaashaday labadaas wado dhab oo dhammaaday hadda tan hadda waxaa hadda aan bilownay oo shaqadeeda bilownay waddada wadnaha oo sidaa carab ku dhibatay waddo weyn ah oo istaraatiiji ah oo magaaladan muqdisho runtii hadday hagaagtana aan isleeyahay magaalada goleeskana markaan mukaramo wuu ka yaraanayaa isu socodka gaadiidka iyo bulshadana waa fududaanayaa waddadaas markaan mukaramana hadda waan bilownay way socotaa sidaas lamida waxaa la bilaabay in wadada guriga shaqaala oo ayaguna ay runtii qayb ay ka yihiin shacabka magaalada muqdisho deganaa iyo wadada wadnaha la shacabka ayaa qayb ka ah culeyska annaga ayagu waan wadaagaynaa marka iyadana way socotaa waxaa sidaas lamid aan rajaynaynaa walaalahayna turkiga oo ayaguna aan runtii wax badan aan ku laalaabtay wadada soddonka ayay iga aqbaleen inay ayaguna ay qaataan ja waxay soo direen technical teamku way soo direen oo hadda ja ayada ay shaqa ka bilaabeen qalabkii ay wax ku samay lahaayeen diyaarintii ayay shaqa ka bilaabeen ciidana inay bilaabata ayaan rajeynayna haddii la yidhaahdo inkastoo ciida laftirkeeda laga rabo inaan qayb ka qaadano lagala rabo dhagaxii iyo jaygii iyo caradii iyo inaan anagu aan keeno maxaayaele istanbul lagasoo musaafuray maayo jayga iyo carada lagama keenaayo annagaa nagala rabaa marka taas horteeda waxaan codsanayaa dadka kaawolida ah iyo kaawooyinku inay qayb ay ka qaataanna waan rajaynayaa marka weli waa wax wada qabsigii wax wada yeelashadii waa cid gaar oo wax yeelanaysa ma jirto marka iyadaasna waan rajaynaynaa inay markuu noo bilowdaan waxna way bilowdeen way socdaan waa tahay mashruucan dalkaas kulisa hal doolar muddo socdaa akoonno badan baad samayseen oo lagu talagalay inay lacag kusoo dhacaan marka aad fiiriso daqliga soo galay sida ay dadku u doonaya inay uga qayb qaataan ma is leedahay waa mid na gaarsiinaya inaan isku filnaano oo gacan kale aan kaga marno ama waddamo kale aan uga marno
runtii yaxyow sida aada la socotaba magaalada muqdisho aniga hadda markii mustaqbalaha xilligaaga dhigaya hay-adaha markaan la kulmo waxaan kala hadlaayay inaan ka gudubno qudin wax la yidhaahdo oo aan u gudubnay horumar aan u gudubnay nagala qayb qaata horumarka ayay ihaad ilaa iyo haddana cid nooga jawaabtay imaanna arag oo dhahaysa horumarka waa kan intaanan uga qayb qaadanayno annaga marka inaan isku tashanno oon maskaxdayna iyo muruqayna iyo jeebkayna intaan isu geyno aan wax wada qabsanaan bilaabnay waana ku guulaysana sidaa darteed marka waxaan aad iyo aada ugu rajo weynahay haddii uu shacabka soomaaliyeed kan gudaha joogay kan dibadda jooga haddaan iskaashano waddankayna waa qabsoran waa dhisan karnaa waana samayn karnaa horumar annagoo gacmo shisheeye oo maaragtay aanan u baahan aad iyo aadaan u aaminsanahay waana tijaabinay waana ku guulaysanay waddadan wadnahoo weyn oo dee intaasoo kilomitr ah oo masaaxadeed intaasoo mitr ay tahay oo lacag ugu yaraan shan milyan ku dhawaad ee hadda ay ku baxayso annaga unbaa isku darohayn annaga unbaa shaqaysa joogay marka ma jirto wax oo hadda shisheeye ah ay nagu caawiyeen ma jirto dhinaca wacyigelinta marka la hadlayo mashruuca dalkaada ku dhiso waa arrin muhiima oo lagu dhaboa shacabku inay ka qayb qaataan diboliska dalka marka laga soo tago warbaahinta oo aada eegsataan oo fariimo aada gelisaan oo wacyigelin dadku ay hal doora dadkooda ku dhistaan ma jiraan qorshayaal kale aad ugu tala gasheen in dadka lagu gaarsiiye ama lagu fahamsiiye muhiimadda iyo faa'iida uu leeyahay qorshahan ama kuwa dalka jooga ama kuwa dibadda jooga
sidaa hadda aan waxaan hadda nala fadhiyo sheekh garuur culamo kaloo fara badanna way joogaan dad badan oo de ama haween ah ama ururada bulshada ah ama akhyaarta ah kulligood waxay qayb ka qaataan meelkasta meeshay tagaanba inay dadka ku wacyigeliyaan mashruucan laga wada qayb qaato maxaa yeele mashruucan waa diin waa sadaqa jaariya dadku masaajid ay u yaqiineen sadaqa jaariya iyo ceyl ay u yaqiineen kaliya waxaan ugu kornay in wadadana sadaqa jaariya ay maxaa yeele wadadu intay nooshahay socoto waxawaaya qof kasta ajirkiisa u socoto weliba xilligan aan joogno masaajid waxaa wadooyinka ka fadli badan maxaa meel walba masaajid hadda noogu yahay laakiin meel walba wadda nooguma taha marka wadadu waa sadaqa jaariye ah shacabka soomaaliyeed dadka muslimiintaana meel cusub ay jecel yihiin inay waxooda sadaqa jaariya ola baxaan saddexda aan go-in oo qofka bini aadamka acmaasha aan go-inay kamid tahay sadaqa jaariye ah iyo walabka saalixa ah iyo cilmu yuntafacu bihi waa xadiiska socda alayhi salatu wasalaam marka sadaqada jaariyadeeda fududayna waa marka hal doolar haddaad sadaqa jaariya aada ku darsato waxaan malaynayaa mana cusla sadaqa jaariyana waa kuutaho halkaas ayay ku soconaysaa markaan fahamsina xataa ajaanibti waxaan aragna ayagoo xataa dhiibaayo oo dhahay halka doolar aniguna nagala qaado ee hal doolar ay bixinayaan marka waxaan isleeyahay waa dareen fiican oo aada iyo aada wanaagsan waa tahay waa kusoo laba doona khadka telefoonka ayaa markaan lagu jira alo asalaamu calaykum
alo salaamu calaykum walaykum salam raxmatullah
idinka qaranka soomaaliya oo salaamaya waa kaa qaad magacaada halkaa noo soo wacaysa
walaal waxaan kaas wacaya gobolka togdheer caasimada burca gudoomiyaha iyo sheekha fadeenaasha aad aan u salaamayo a burca aad noo soo wacaysaa togdheer magacaada
yuusuf maxamed axmed abubakar yuusuf kusoo dhawo barnaamijka kula socotaa
haa waan la socdaa gudoomiyahana waa aad aan u salaamayo waa waa tahay guddoomiyahan oo kulli baa ku maqlayaa fikir iyo su-aal iyo walaal ra'yi waxaan waxaan waxaan ku dhiiri gelinayaa gudoomiyaha barnaamijyada caankaasa inta halkaas toolar dalkaas dhigtay ay waa shiksi inuu ku badno ayuu ugu yimid
sax dadka maay gudoomiyayaasha kale waxaan jeclayna sida gudoomiyahaas oo kale noqdaan oo ay ku daydaan oo ay sida tusaale ka dhigtaan
aada u weyn
wuxuu wax dib soomaalida ay leedahay waan amaanaa markaan ninkaas oo arka shaashada inta ku kulo waan ka yaroobaa ninkaas hadalkiisa isu dhow sida daacadnimada uu muujinayo iyo waxqabadka uu dalka soomaaliyeed u doono aad baan ku amaanaya adduunyaha
si fiican
marka waxaa leeyahay waan kuduugudumo waan kuduumo qaadna ku saamaya qofka ugu dayra baa tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed anigu waxaan oran lahaa sida gudoomiyaha ku dayra dabaga gudoomiyaha waxaan leeyahay noo siban barnaamijyada barnaamijyo dhalinyaradu leedahaayo oo isboortiga oo aad noo sameynta sanduuqa dhalinyarada oo kale halkaaga ku horumaraysa isboortiga saan bidriyo gaari keenaya
marka waa qabtaa barnaamijka ee dhalinyarada dhaqaale ayagana lagu aruurinayo oo sanduuq lagu furayo si ay uga qayb qaataan oo gaara
haahi haahi haahi aada aad aada umahadsan yuusuf waa kaga mahad celinaynaa eh, sidaad noo soo wacday yuusuf oo tugdheer naga soo wacaya magaalada barco waad maqlaysaa gudoomiyaya
runtii samigay waaye marka hore yuusuf waxaan u rajaynayaa runtii horumar iyo barwaaqo iyo khayr baan u rajaynayaa waana ku mahadsanyahay siduu noo dhiirigelinayo waxay kula dareensiinaysaa runtii shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo een, inuu shacab isku xiran og yahay ninka hadda togdheeru xalay waagu ugu baryay een, dareen wuxuu nala qabaa ah waxa aan qabanayno iyo wax wanaagsan ay yihiin annaga shaksiyad ayaa nahay waa xumaanka rabana wanaagsanaan kara laakiin afcaasha aan qabanayno wanaagooda ayay ka turjumaysaa inuu halka asagu joogo oo naga soo oo nala wadaago marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa isku xirka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo maaragtay wadaniyadda iyo wanaagana aad iyo aadan ugu hambaliyaynayaa yuusufna wuxuu u dareensiinayaa runtii inaana maanta aan la kala fogeyn aad iyo aad la isugu dhoweyn Waa tahay.
ayuu u dareensiinaya waa tahay waa tahay waa tahay khadka xiga iyo qofka ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله adigo walaad magacaadi halkaa وبركاته noo soo wacayso cali maxamed maxamuud cali ma magacay waa cali maxamuud maxamed waxaan joogaa degmada wadan la socotaa barnaamijka aad iyo aan ula socdaa ugu horeyn waxaa mahad celinaya s m t jiirada muqdisho sharxi ka mahad celinaya guddoomiyaha gobolka een, harduga maqa- harduga magaalada muqdisho iyo shiika u mahad celinaya boqolkiiba boqol waxaan leeyahay barnaamijkiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib guddoomiyaha gobolka yacni howsha wado oo maasha allah waxtarka leh bulshada ku qanceen bulshadan waxay u baahnaayeen waxaa la transparency dadka wax in loo daafuro wax cad loo sheego een, waxaana aaminsanahay ninkaan talaabo fiican inuu qaado qayladaasi waa waxaan aaminsanahay magaciisa iyo karti lagu yaqaanay ogaanta intaan ka arka guddoomiya gol fiican waa alkhayradaasi howshan ilaaha la gargaro kasbarar waa waxaan rabaa inaan weydiiyo dhowr su-aal su-aashooda waxay tahay wadada isku xirto ee bakaara waa suuq weyn oo magaalada muqdisho waana suuq khaliifka africa waana meel yacni dakhliga magaalada muqdisho inta badan laga soo hareeyo waxaan ugu leeyahay wadooyin fiican kuma yeelaan qaarkood buusoo bugsiin hadda wada fiican waxaa jirta baabac isku xira isgudoodka lawadaga maasha allah wadada labaad iyo wadada yacni isku xira isgoosyada een, isgooskada balaxi iyo isgooska bakaara guddoomiyaha gobolka waxaa ugu qorshaysan midda kale wadooyinka gudaha suuqa bakaaraa ku yaala way burbursan yihiin marka roobta lama mari karo biyo deeqaa sidaa ganacsa yani meesha waxaa ku yaala eh, dhismo aada u qurux badan oo wanaagsan haddana wadadan mala marka guddoomiyaha qorshe ma laha ganacsatada inuu dhaa isku aado nin walbo tobankii guri ama tobankii dabaq isku xidhan asaha dhiso maadaama faa'iidada ayay usoo xarunaysa laakiin nageli maadaama canshuur laga qaadin canshuur badan haddii aan- maalin aan laga qaadin guddoomiyaha gobolka qorshahaas la damacsan yahay sarxigda waxay tahay wadada isku xiraysa isgooska hawadaga iyo isgooska baar waxaa jirta biif ala dhismasha ugu fiican laakiin biyaa fariista meesha lama mari karo masaajid kasta lagu tukan lagu tukanaa xareed u go'ay wuxuuna u go'ay biyo dib guddoomiyaha gobolka dhowr jeer baa waxaan waxaa rajeynayaa canshuur gaarta cabashadaas muxuu qorshe oo ka jimacsan maadaama la dhintay ma ma yacni loo haya qorshe biyahaas loogu saari karo is- isku socoto maxaa yeele ugu yaraan lix bila shumana qaadanay intu awalna waxay ahaan jirtay meel oo lagu een, caro laakiin hadda wax- wax laamiga la saaray laamigii biyo mala qaayo waxay noqonaysaa intaas intaas balad inay biyo iska fadhiyaan marka guddoomiyaha maxaan ka imaanaa Okay.
qodaro qodara ka imaanaya nadaafada magaalada isbedelaysa dad badan dhibaata kasoo gaaray guddoomiyaha qorshe ma haya waa waa tahay waa tahay waa tahay cali waa mahadsan tahay een, dhowr su-aalo ayaan ka fahmay een, dayactirka wadada balaagsii marta kolley wadada soddonkay ka mid tahay een, iyo waxaa kaloo ugu muhiimsan uu ka hadlayay meelaha jeedegeenka oo dhibaatada ay ka jirto su-aal masaajidka iyo xareedka iyo, eh, maxaa qorshe ah uga degan iyo mid jira qorshe gobolka ugu diyaarshay dadka goobaha ganacsiga ama guryaha iska leh wadooyinka la dhisaayo in dadkii toban toban ama gurugurug inta la isugu xiro la yidhaahdo bal intaa intiinaan waa kutiina tihin halkaas aad mas-uul ka tihin soo soo aruuriya lacagii intaas ayaan ka fahmay cali maxamuud maxamed oo noo soo wacday maadsan ها علي horta aad umahadsan yahay waa runtii waa dareen aad iyo aad u wanaagsan Ee, runtii waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan dadka ugu baraarujiyo Ee, bisayl dadku aad iyo aad weli umaysan gaarin in ay mashaariicdaas ay aad uga wada qayb qaataan laakiin hadda inta qabsoonta laftirkeeda waxaa suurageliyey ganacsatadii iyo dad is-ilqaamay ayaa suurageliyey oo qayb ka qaadanayay laakiin haddana waxaad moodaa soomaalida nin walba ninkuu ka lacag badan yahay bixinta waa ka liita waxaad moodaa nabarku markuu yaryahay inaad cabto dhimala laakiin markuu boob noqdo wuu dhimayaa qofku markuu dhaqaalo badan helo waa boob camal uu noqonaya inuu waxbaxso way dhibaysaa laakiin kuwa jeeblayaasha ah ayaa marka qaas waxaa is leedahay kamidka rubiga kuwa lacagta hesha taas marka weli aada iyo aada biselka laakiin hadda ayagaa qaybka qaatay inta badan marka way isku xiran yihiin ayagaa is abaabulay guddiyey samaysteeta kulamaha ku jiro meel walba ayagaa garaaco dadaalkaasna ayagaa wado annagana runta waxaan ka danqanayna baabuurtan sida zaa'idka inta loo raro maalin kasta ku gadoonaysa wadooyinka ee badaacadooda ay dhulka ku daadanayso ee baabuurta uu jabaayo oo dad ay ku noqon karaan taas ayaan ka fikeraynay wadada balaagsi waa wadada uu sheegaya waa gafka ka baxdo ilaa iyo bakaara iyo balaagsi iyo markasaan umalaynahayo taasna insha allahu qorshe dhow ayaan ka leenahay kambaniyada kambani kamidaan rabno inaan inaan saarno onaan adigu wadadaan dhis haddii ilaa yidhaahdo waana rajaynaynaa inay naga aqbali doonaan wadahadal aan la socdo ama wadooyinkaas kale oo dee soddonka iyo waa naga hadda sheegaynaba way socdaan meelaha biyo fadhiisiga ah xareed kaliya maaha meelo badanaa biyuhu degaan meelaha qaarkood waxaan u samaynaa waro ay biyuhu ay degaan warihii intay buuxsaman ee biyihii soo laabto waaya ay dib wadada ugu soo laabanaya maxaa yeela warihii waa la dhistay meelihii oo biyo mareenkii waa la dhistay meel kastoo banaaneed soomaalidu way dhisteen tubooyinka berigii dawladda dawladda xilligii gacanka ee dhiseenna waxaad moodaa in qof walba ay shub iyo waxyaaba ay ku xirteen marka culays badan ayaa ka jiro laakiin waa ka fikirnaa har iyo habeen maxaa yeele culayska annaguna taabanaya hadda shala kaliya oo roob da-ay biyihii meele ay waxyeeleen kulliid anaga nagu soo laabanaya booyadaha ku daldalnaa biyihi markaasaan booyadaha soo karayn hataa dadku may awoodaan ayagoo booyo haysto inuu biyihi intuu qaado uu baddaas geeyo muxuu ku leeyahay lacag itay halkii biyaaj waxaan ku bixinaa boqol iyo labaatan dolaran ku bixinaa toban booyad labaatan booyadaan karaynaa markaasaan boqol labaatan dolar ku bixinaa waxaanuna ayadana inaan ka maarino aan ka gudubno anigu aan booyado samaysano laakiin dhaqaalay u baahana marka waan dareenkaas waa qabnaa masjidka xarada meelaha ugu daran ayay kamid tahay marka hadda waxaa jira mashruuc noola ballan qaaday oo unqolo inoo ballan qaaday oon rabno hadda inaan diyaarino aan u wajahnaba biyaha kaliya inaan u wajahno wax kale aan ka dhaxno waay meelahay mari lahaayeen inaan u wajahnaa rabnaa haddii ilaah hata yidhahdo guddiga hadda ku darso halkaas dadka ganacsatada ee wadooyinka ag degan ama guryaha ku leeg laftirkoodu waxay qayb ka yihiin dhibaatada biyahan soo laabanaya leanna maxaa yeelay qofkii wuxuu sameynaya biyo xiran oo sameynaya asagoo biyihii iska soo leexinaya markaasu wuxuu sameynaya inuu wadadii biyihii ku socdiyo biyihii meelay galaan malahan iyadoo meelihii hadda aad kasoo sheegayso biyo meelihii warihii biyaha lagu targay aysan jirin dhumihii hoose aysan socon dadka ma kala hadashaan oo ma ka wacyigelisaan in waxaan biyahan ay ay soo celinayaan oo dadka dhibaatada ku ah oo ayaga dhibaato ku ah in maaragtay ay ay ka wantagaan yaxya runtaada umaasan tahay weli umukaga waxyeelinta maxaana wixii kalaa ubaabada ayaan dagaal kula jirna laakiin mushkiladda qaybta ugu weyn waa dadka maxaa yeele cid walba qof fiiri qofka shaaha ku gada jidka qaftiisa wasaqdi laamiga uu kusoo daadinaya kan dukaanlaha qashinka uu soo haaqa intuu soo haaqo laamiga uu soo haaqaya marka dee waxaan la kala lahayn uu ka dhigaya markaasuu asiga iska soo fogeynaya biyihiina sidoo kale hadda waddadan marka aanu kalaba markastoo roobdo caranka harna oo intaasoo gaadiid intaasoo shidaalaa ku baxa carada waxay ka timaadaa wadooyinka yarkaa dhanka waaberi ka imaanaya hadday labada gurigo isu dhowba hadday antarloog ay dhiga lahaayeen caradaas way ka xishoomayaan antarlooga intaan turkiga ka soo tuugnay oo aan dhignay wadooyinka qaarkood oo anagu aan bilownay anagoo isna heedo ku daysadaan oo ficlaan ugu muujiya laayabana qaarkood way ka suurageli laadahay meelaha qaarkoodna runtii waa- way ka suura gashay marka arrimankaas waa waxyaabahan hadda ku guda jirnay kamid tahay dadka inaan garbaashino waxaan ka door bidohaynaa inaan ficil wax ku tusin laakiin haddii ficilkii ku maqli waayo marka dambe garbaashkaa imaanay laakiin bal hadda ficil ayay noo joogtaa waa tahay shir runa tira shirka run culimmadu waxay waa indhihii shacabka ee xoolaha socdana ayakaa lafdhawr u ah markeeda waa gelin ku saabsan dadka lagu fahamsiinayo inay maaragtay waxaan ka qayb qaataan oo dhibaatada hadda laga sheekeynayo qofkii biyaha soo xiray oo oo oo soo daayay dhibaatada ay leedahay diiniyan markeeda waa gelin ku saabsan oo aad wadaan haddii ahan lahayn masaajidada haddii ahan lahayn kulamo kale qorshe saabsan ma jiraan
Eh, بسم الله Eh, wacyigelin horta way way jirtaa oo culammadu eh, ma aamusna dowrkoodana mar walba mar walba wuxuu yahay waa waa caddayn albayaan in xaqa loo caddeeyo iyo waxyaabaha ay- sida ay diintu tahay iyo waxaan dhibaatada ka imaanaya inay caddeeyaan weeye Eh, waxay ka mid tahay marka eh, culammadu way dhinac walbay ka hadlaan wixii wanaagii dadka faridiisii eh, hadday ahaado masaalixdaas guud way ka hadlaan inkastoo aada moodo yani dhinaca masaajida badanaa inaysan ay ahayd in ilaa xaafadihii iyo halkaa in laga wacyigeliyo Eh, ilaa hadda wax badan oo ka socda ma- oo dhinacaasa ma ma ma- ma xasuusto laakiin idaacadaha iyo inta badan dadku waxbay dhegaystaan waxna way daawadaan aad bay ka hadlaan barnaamijyo badan oo diinayaa socda barnaamijyadaas way socotaa waxyaabaha bii'ada iyo sidii loo ilaaliha deegaanka ayaa barnaamij ah ayaa baxa oo telefishinkaanba dhowr mar ka baxay oon ka hadalnay haddana waxay ila tahaba maadaama gobolkii iyo yani halkaa uu baraarugay oo isaga uu wax qabanayo in ay culammadu ayaguna sii sii dardar gelin doonaan sidii mataqaanaa qofku oo u ilaasho lahay deegaankiisa mas-uuliyadda ka saaran in ay dembi tahay haddii nabigu salawatullhi wasalama uu tilmaamay qof ka qaaday waddada wax dhibaya ayuu ilahay inuu dembi dhaaf ku siiyey axaadiista qaarna ay leedahay jannow ku galayba waxaa weeye waddada marka haddii waddadii wax dadka dhibaya aad ka qaado ajirkaa faraha badan aad ka helaysaa haddii marka aada wax dhibaya ama aada biyo kusoo xirto ama adugu aada ku daadiso gurigaagii waxyaabihii kasoo baxay iyo wasakda aada ku daadiso arrimahaas waxaad halkaa ka dareemaysaa dembi weyn oo culus maxaa yeelay dembiga inaad hal qof ka gashaa ku ayaa kuu sahlan oo cafi baa dhihi kartaa bulshadii oo dhan oo magaaladan deganeed iyo dadka xaafadda inta maraysa dembiga aad ka gasho cid aad yani xasuusan karto ama dhihi karto kala gaarto iga cafi dhihi karta malaha waa marka dunuubta uga khatarsan oo bulshada laga gelayo ayay kamid tahay waxaan ugu baaqaynaa marka in bulshada soomaaliyeed oo muslimka gaar ahaan kuwa magaaladan degan in qof walbaba ay dhibaatada ka dayso dadka oo yani in wadadii dhibka laga qaado waxay iimaaniyaadkay kamid ahayd marka inaysan ayadu wax dhiba ugeysan in ay ka fikirto sida gurigeeda uga fikirayso jidka horteeda mara inay uga fikirto oo xataa gurigaaga markuu magaala ka dhawac waad waad samaynaysaa waddadii magaala markay ka dhawacanta haddii labadan guri qofka dhinaciisa uu ka hagaajiyo way hagaagsamaysaa laakiin haddii la fiirsado biyihii baa jaraya marka mas-uuliyadda heerkaas dadku weli ma dareensana waa waxaan rajaynayaa marka in baraarug fara badan oo jira iyo waxqabadka socda in ay dadku hamigaas yeelo doonaan aad baan u rajaynaya waa tahay qadka telefoonka ayaa lagu jira alo salaam calaykum
عليكم السلام ورحمة الله adi walaal magacaaga halkaa noo soo wacaysa وعبد الله محمود ولي الله يقعن عرفه وصواعي دقمد إلواء
cabdullaahi mala socotaa barnaamijka تسعة تسعة وعشرين سنة عمرت ورا هذه قال يحيى عزمارة شيخ ما يتفضي يتفضي من جمالك ومرت ورا ورطوا إذا ما يتعلنا البرنامج كان سيدي قلم جسميها آدم سورينا في ركيسة يفضي يبيس الله كريم marka inkastoo ma ku tali jiraa hadda wadooyinka qaar hore loo sheegay sida wadnaha sida wadada hadda oo ilwa iyo hodan waxaan dhihi rabay golowdaas iyo hodan oo laga soo bilaabo bulaasiig ilaa iyo dabka ma ku tali jiraa sida hadda barnaamijyadan hore ugu sameeyo wadadan wadnaha kale wadada warshadaha ma ku tali jiraa ama barnaamij meel ma u saaray in lasii san markii lasii wado in mid kale lasii dhiso sida midda hadda warshadahoo kale eeda kale midda ugu daran waxay tahay biyaha maadaama degmooyin badan lasoo dhisay sida wadajir oo kale meelo badan laga soo dhisay walwadaag oo meelo badan laga soo dhisay ma jiraa qorsho nidaamsan oo ku meereynayo biyaha maadaama wadada la hagaajiyey biyihii awal xaafadihii wadooyinkay ku kala yaraan jireen hadda waxay naqdeen in meelo war loo sameeyo ay ka sambataan in booyada mar walba lagu baxsha qarash ay naqaneen ma kala jiraa guddoomiyaha in biyahaas oo ku sameeyo dhuumo waaweyn oo badda geeyo mideeda kale ma ku kala jiraa ku dhiso dalkaaga halka doolar lacagaha ah ma ku kala jiraa madaxda dawladda askariga ilaa ay madaxda ninka ugu sareeyo madaxweynaha
waa tahay wa wa waa dhowr su-aalood midda biyaha kusaabsan waxaan jeclahay in maaragtay dhegeyste ka horreeyay uu maaragtay ka hadlay guddoomiyada si fiican ayuu hadlay midda kusaabsan waddada warshadaha iyo tan kusaabsan dalkaaga hal door ku dhiso madaxda dawladda iyo mma ugu jiraan ayaan wadinayna guddoomiye haya waa sax waayeen horta dalkana ku dhiso hal doolar shaksi kasta oo soomaali ah ama madax ha ahaado ama shacab ha ahaado ayaa looga baahan yahay inuu qayb ka qaato su-aal hadda kol anaga la weydiyaa jirtan oo qaahira intaan tegay jaaliyadda qaahira ay weydiiyeen yidhaahdeen yuusuf adigu ma ku darsatay dalkaa ku dhisa hal doolar runtii su-aal fiicanay eeday maxaa xilligaas kor kuma darsan laakiin marka su-aasha ahay dalkaa ku dhisa hal doolar markay taana gebi ahaanba hal doolar kaliya in lagaa rabo hal maalin ood ku tuurto mid kale iska dhaafto maaha ayaa markasta geli kartaba inaad hal doolar tuurto ayay macnuu yahay maadaama wixii la dejiyo la fudeeyey maasa dawladdana way ku darsadaan waxaana wasiirka warfaafinta mashruucan habeenkan daa furaynay wuxuu ballan qaadaa isaga iyo xaaskiisaba inay maalin kasta hal doolar ay ku tuuri doonaan oo bisha soddon doolar ay mid walba uu tuuri doono ayay ballan qaadeen waxay kutusaysaa marka dareen aad iyo aada u sahlan inuu yahay dadkana ku dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan marka waa aada iyo aada u socdaa wadada warshadaha wadada warshadaha world bank wadooyin uuna ballan qaada ayaa jirta oo borsaskeeda uu socdo waxaan rajeynayna inuu soo dhadhamaado xilliga laba kun koob iyo tobanka inkastoon ka wareejinin hadda wadada warshadaha maxaa yeele wadada warshadaha dayactiri u baahanta inteeda badan way wanaagsan tahay marka mashruuc dhan ee nala siinayo inaan wado oo dayactir le u baahan inaan ku bixino waxaan ka door badnay wadadan dheer oo ka baxda sano oo la aan ku bedelno iyo wadooyin kale oo muhiim ah taa xataa bal aan ku wareejinay shaqaalaha ka baxday lajidka warshadaha kamid ahayd annaga aydan hadda shaqo ka bilownay waan u bedelnay marka wadooyin kale aan kusii bedelnay marka waxaan rabnaa intaysan soo gaarinba inaan dhowr wado aan dhisano ayaa inkasta ballanqaadkooda waxaan idhahdaa waa sidii diinka kale u socdaa annaguna laakiin inaan un xoogaa
ama tacan horumarka caasimada oo dibadaha ku nool
horta ako furnay walaak sidaas la mid ah waxaa hadda jaariyadaha dibadaha qaarkood ku maqan yahay bal inuu ka dhaadhacsiiyo dadka runta dadku way heelan yihiin laakiin waxay laayihiin marka inta badan inay dibadaha inay yihiin ayaan u malaynayaa marka way jiraan dad la wadaago way jiraan laakiin sida aan rabno weli loog loogama wada jawaabin sida sidaasay saaran yihiin oo dadku meel kastay joogaan ay ka arki karaan marka sabab hadda ka dhili karta ma amin
baxsaday si ay usii aaminaan waxaan socda inay yihiin maaragtay wax shaqo aada u socoto oo oo- oo- oo aan la dhegeysan karin inay yihiin inta badan waa caddaynaa wax kastoona soo galo waa la sheegnaa canshuuraha dadka ka soo qaadna taa guryo media la gaarsiinaa dadkaa loo sheego akoonka mashruuca dalkaa ku xisaabtan lacagaha kusoo dhaco waan sheegnaa markaan bixinaynana lacagta aan ka bixinayn waxaan leenahay mashruuca dalkaa ku dhisa hal doolar ayaan lacagtaan ka bixinay hadda lacaga ugu dambeyn boolihuyu ku bixinaya maalin boqol konton kunoo doolar mashruuca dalkaa ku xisaabtanka ka miday kontonka maalin aan jidka wadna aan ku ziyaadinaya afartan iyo saddex kun iyo todoba boqol ay ahayd mashruuca dalkaa ku dhisa hal doolar akoonkiisaan ka bixinay oo lacago kaloo meelo kale loogu soo baray iyo cid kaloo lacag kaloo ku darta ma jirin ma jirin wadada sayidka lacagta aan ku bixinayo mashruuca dalkaa ku dhisal doolar ayaan ka bixinay marka kulli lacagahaas oo dhan meeshaasi ka baxaan waana sheegnaa mar walbana waa caddaynaynaa horena waanu caddayn jirna haddana inaan caddaynan diyaar una shilinka soo galo iyo goortuu soo galo iyo ciddi gelisay ma naqaano oo f b c a lagu soo tuuraa oo cunugeeda ardayda iskuul ku socda intuu arka boorka ayuu tuurayaa laakiin haddana waxaan aam- waxaan rabnaa inaan sheegno mashruuca dalkaa ku dhisal doolar waxa ku dhaco markaan wax bixinayna inuu sanduuq aan ka bixinay sheegayna waa tahay khadka telefoonka ayaa nusir alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaal magacaaga halkaa naga soo hayso aniga baahir cabdi waxaan ka soo waaya degmada hodan daahir cabdi oo waa dhegeystihii labaad ama daawadihii labaad ee hodan naga soo waca ma la socotaa barnaamijka si fiican haye
walaale waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka sheekh yuusuf madaale
waa tahay halow daahir
aa waa ku maqlayaa waa ku maqlaynaa aye sii sii socon
horta guddoomiyaha u ambaleynayaa afar iyo tobankii boqolka salaada islaamkuna waan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam
waxa weeye horta dalkan haliyaayo badanaa u kacay waa haliyeeyii hadda aan rajada iyo qalbiga fiican ku weynay ninkaani waxaan rajaynayaa marka inuu magaalada muqdisho kusoo celin doono bilicdeedii iyo wanaageedii iyo quruxdeedii iyo sharafteedii hore
waa tahay marka sidaa awgeed guddoomiyaha afar iyo tobankiiyo boqolka waan u duceynaynaa ilaahana waxaan ka barinay inuu ilaahay ka dhigo xanadkii noo soo baxay oo bilicda magaalada noo soo celiyey hogaanka dalkana insha allahu aadalu nahay oo u rajaynaynaa inuu noqdo aamin aamin aamin waa tahay daahir waa maadsan tahay waa waa waa dhiirigelin fiican dhiirigelin fiican waayo guddoomiyaha si aan usoo laabto barnaamijka wadadii sayidka ee galaysay resourceka wanaag roobabkii ka da-ay afartan iyo siddeed saaca soo dhaaf magaalada muqdisho inkastoo kooxo badan ay ahayeen haddana baraha bulshada waxaa soo dhigayay sawiro ku saabsan qaybo badan oo oo u burbursan inkastoo roobabku ay xooganayeen waxaad ka wartaa bal khasaaraha soo gaaray halkaasi iyo in ay tahay xilad ku saabsan dhinaca maaragtay dhismaha inay tahay sababta wadada burbursay bal taasna waxaa rabaa inaad maaragtay arrinkeeda daawadayaasha aad nala wadaagto insha allah yahay horta walaalkay oo dhibadada soo hadlaayay aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa sida noo dhi- uu noo dhiirigelinaayo wixii aan hadda shacabku hayna inaanu sii dardar gelino ayay nagu dhalinaysaa runtii dhiirigelintiisa iyo ducadiisa intaas markaan uga gudbo ninka adagaa saaxiibkay ah wadada sayidka aniga horta injineer jidad maahay saabsugiisa marka ma rabo inaan ku degdego ma farsamo xumay ku timiday ma culays kalaa yimiday ma biyaha ka tambashay marka waxaan rabaa inaan la sugo intaan injineero uga diraayo soo cadeeyaan sababti keentay haddii ay noqoto farsamana waxaan u tiiri doonaa shirkadii samaysay haddii ay noqotay culays kaloo yimiday awgeed bay noqotana dib aan u dayaartiraynaa dhibala haddii ilaahna Waa tahay.
kama aragna waa tahay sheekh guruun aan siidana sheekh guruun tobankii dhexe bisha hore barakeysan ramadaan lagu jiraa arrimaha ku saabsan dhismooyinka wadooyinka iyo iyo faa'iidada ay leedahayna waa noo soo sheegtay shacabka soomaaliyeed maxaad fariina ugu jeedinaysaa wadanka hore u socdaa waa aragna caasimada hore u socotaa wadankii bedel badan baa ka muuqda muqdisho maanta meeshay joogto ma joogto maxaad fariina ama message ugu gudbinaysaa shacabka soomaaliyeed na daawanaya aada baan umahadsan tahay shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan yani fariintan u gudbinayo waxay tahay marka hore in alla subxaana watacaala ay ka baqaan oo bishaan khayrka badan oo tobankii dhex aan ku jirno ay ka faa'iidaystaan dhinac walba ay uga faa'iidaystaan waxyaabihii khayrka oo dhan uga faa'iidaystaan waxaa kamid a waxyaabaha ay muhim tahay in bishaan looga faa'iidaysto dadku waa yani waa la soomaa oo soomkii inay ku dadaalaan waa ay jecel yihiin waa cibaadaadkii kale salaadihii iyo waa sidaas oo kale laakiin waxaa iyadana aada muhim u ah sadaqadu bishaan aad bay muhim u tahay wax in la bixiyo afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadaan sidaas buu nabigu yiri salawatu rabbi wasalaamu caleyh way ka fadli badan tahay ama acmaasha yani bishaan gudaheeda la sameeyo aad bay u fadli badan yihiin haddii aa laheyd yani salaadihii haddii aa laheyd aad bay waxay uga fadli badan yihiin maalmaha kale maxaa waxaa lagu jiraa mawsim alcibaada waa xilli oo aad iyo aad u fadli badan marka sadaqadaas eh, inay dadku ku dadaalaan oo dadkii masaakiintiina wax la siiyo eh, dadkii la afuriyo danaha guud laga qayb qaato oo sida hadda yani dhismahaas wadooyinkii iyo mashaariicdaas waxa weeye waa waa waxa hadda aada ku bixiso iyo bishii hore wuxuu qofku bixiyey waxaweye waktigaa kala fadilaya xilligaa kala fadilaya aad bay u fadli badan tahay Eh, marka in ay cid walbana danaha guud ay ka shaqayso oo yani horteeda iyo gurigeeda iyo agaarkeeda iyo deriskeeda iyo waxaasoo dhan ay hagaajiso Eh, laysu kaalmeeyo nabiguna wuxuu lehy salawatu wasalaamu caleyh wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiih intaad walaalka u kaalmeynayso adigana xagga alle ayaad gargaar ka helaysaa man kana fi xaajati akhiihi kana allahu fi xaajati danihii bulshada haddaad ka shaqayso adigana ilaah baa danahaagii iyo baahidaadi kuu daboolayay oo ka marka yani wadadii dadka maraayeen waa danaha ugu muhiimsano bulshada kamid tahay waxyaabihii kale dadkii baahnayna waa danihii bulshada in baahidooda la daboolo oo afur la siiyo marka waxyaabahaas oo dhan marka soomaalidana waxaan isleeyahay danaha guud almasaalix alcaama qofka inuu ka shaqeeyo aada uguma wada baraarugsana in yaroo wax baratay ama sidaa dadka inta badan marka in uu qofku dantiisa gaara maanta qabsado oo kiisa iyo danti guud waxaa fadli badan danta guud inuu ka ilaaliyo ilaaliyo kana shaqeeyo yani masala ma qofka hadda wadada dan gaara wata oo raba inuu ama yani wadadii qodo uu biyo gashado ama koronto iyo waxyaabahaas iyo telefon oo wadadii sidaa u jeexo dan dan gaara isaga wataa laakiin wuxuu ku ciyaaraya waa dan guud waa inuu meeshii yani wax ka hal si si wanaagsan u habeeyo uusan sideeda uga tegin yani qofka gurigiis wax kasoo qaaday dan gaara wixiisu iska fogeyna hadduu wadada keeno waxawaa danta guud buu ku ciyaaray marka waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo danta guud khaladka aad ka gashana inay aada u dembi badan tahay wanaagga aada u geysato iyo shaqada aad ka qabatana inay aada u fadli badan tahay arrinkaa inaan ku baraarujina aada baan u jeclaalahay waa tahay waa maasan tahay guddoomiyaha rabaa inaan hal su-aal weydiiyo guddoomiye wadooyin badan baa la dhisay dadka qaarkiis waxa ay qabaan ama ay tahayba in wadooyinka la dhiso ayagoo la dhisay haddana dhibaatooyin ay ugeystaan shirkadaha korontada iyo maaragtay isgaarsiinta iyo kuwa lamid ah wadaa la dhisay waxaad arkaysaa iyadoo la jeexayo maamulkuna inta badan inuusan si si dhaba ula soconin habka ay u jeexayaan iyo iyo dhismaha ay ku samayn doonaan maxaa qorshe ah aad aad aad aad kala socotaan ama in kaga dursan qolyahaasi wadooyinka jeexa ama ama ama ama dhinacyadooda fiilooyinka geliya runtii waa mas'alad mar walba taagan waayo culays badanna lagu hayso laakiin waxaan ogsoonahay waddanka iyadoon waxba ka jirin ay shirkado ay wax abuureen iyadoon biyo la camalahayna ceelasha intay isu tageen shirkado abuureen markaasay biyo dadka siiyeen qolyaha korontada iyadoo magaaladan shirkado waaweyn ama dawladda aysan korontosin koronto siinayeen kuwa isgaarsiinta kadalika waxyaabahan runtii aan ugu danqado inta badan aan ugu dan waxaa kamid ah waxa ay qabteen adeegyadii bulshada loo baahnay ay qaban ay qabteen haddana markay wadada jeexayaan duruuftaas timiday ayaa ku kalifaysa inay meel kale adeeg gaarsiiyaan ayay rabaan taasaan ugu cudur daarnaa laakiin dhibaato weyn ayay u geystaan wadooyinka qaarkood haddana waxaan hadda idhahdaa ka qayb qaata horumarkii dhisanta wadooyinka qaarkoodna in badan oo kamid a way ka qayb qaateen qolyaa kalena waxaan rajaynayna inay ka qayb qaataan ayaan rajaynaynaa laakiin waa culis intiisa la-eg laakiin waxaan rabnaa haddii dee qaab kale loogu gudbi kara ay jiri lahaa in looga gudbo ayaa ficnaan lahaa fiilooyinka kor la marsiiyana waxawaa iyaduna dhib badan ay keeneen haddii hoos la marsiiyana wadooyinkay jeexayaan laakiin waxaan ku kalifnaa sida ay ahaaday inay ku celiyaan wadada shardiga hore la gelaynaaba kaasa wadamaanta inaad jeedhaa waa inaad ku celinaysa sideeda way ballan qaadaan haddana waxaad u dareemaysaa marka qaarkiisa ay u ballan qaadeen inaysan ku fulana dareemaysaa dad oo khayr mas-uuliyiin ay u diraan ayaa suuragal laakiin waxaan leenahay wadaadaduna ha ku badiyaan oo wacyigelinta ay uga hadlaayaan runtii gudyada nala shaqeeyo rag culamaha ku jira masaajida qaarkoodna waa laga sheegaa mashruuca dalkaa ku dhisan doona masaajida badanaa laga sheegaa waan aada ugu mahadcelinaya culamadii nagala shaqaysay kana sheegtay maxaa yeelay kan lafdurkiisa jeexaayo hadduu wax ku darsado wuxuu dareemaa meesha uu wax ku darsada inuu ku ciyaaro waayo waxaa suuragal marka inuu wanaajiyo oo qurxiyo oo sideeda ku celiyo ayaa laga yaaba maxaa yeelay ninka shirkada lahaa meesha ma faagin shaqaanu iska soo diraya kow soo dirin wuxuu doono samaynaya marka taasaan waxaan rabnaa lafikeeda inay dareenkaas intay wax ka qaataan waxay wax ka bixinaysa ku ciyaarin ayaan ayagana ka codsanayna waatay shacabka soomaaliyeed ma daawanaya dalka gudihiisa dibadiisa jooga maxaad fariina ugu jeedinaysa hadda marka hore waxaan leenahay ramadaan kariim soonaan ku jirnaa saddex ayuu qeybtay rasuulka calayh salatu wasalaam awalu raxma wa usadu maqfira wa aakhiru cudfu min annaar waxaan leenahay ilaahay kow naarta ugu xoreyna allah nagu daro waa bishii dembi dhaafka ilaahay la weydiisanayay annaguna aan iscafino haddaan soomaali nahay meel kastoon joognaba inaan isu uurxaadno oo iscafino ayaan ugu baaqayaa horumarka meel kastoon joogno iyo gobol ha ahaado ama tuula ha ahaateen cid kastoy joogto inay inta ay joogto inay qayb ka qaadato maxaa yaele waxaan taariikh waayo qofka uu ka tegayo ama mid madow uu ka tegaya ama mid nuuraysa uu ka tegi doono cid kastana waxaan leeyahay horumarka dalka iyo dadka inaad ka qayb qaadato ayaan rajaynaynaa taas ayaan dadka ugu baaqi lahaa waxaan kaloo ugu baaqayaa arrimaha amniga amniga magaalada muqdisho iyo meel kasta gobolada inay shacabka ka qayb qaataan maxaa yeele amnigaagu waa amnigooda amnigoodana waa amnigayna marka inaan amniga iska kaashadana shacabkaan ugu baaqayaa horumarka iyo dhisida wadooyinkana sidoo kale sida shida ka dhawaajiyana dee waa bisha khayrka badneedo sadaqada in la baxshay oo la laamaysaye inay sadaqada ay bixaan oo ehelkooda iyo asxaabtooda iyo qaraabadooda iyo deriskooda baahan inay fiiriyaan ay maaragtay ay aysan iska dhergin isoo deriskiisa u qaajoonayana arrintaasna waxaan rabnaa inaan ugu baaqno laakiin guud ahaan kacdoonka wadooyinka aan ka wada qayb qaadan aan leeyahay dhisidda wadooyinka aan ka qayb qaadano si dalkayna iyo dadkaynaba ay horumar ay u gaaraan gabadha soomaaliyeed ee foolanayso waddada kale jajaban markay marayso way dhiigbaxaysaa wayna dhimanaysaa laakiin markay waddo laami eelayso dhaqsigii gaari karaysaa meeshay u socoto taasna waxaan leeyahay waddooyinka aan aad iyo aad uga qayb qaadano aadaana lagu mahadcelinayaa shacabka inta nagala qayb qaadatay kuwa dhammana rajo badan aan ka qabaa inay nagala qayb qaadan doonaan waata waa mastahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oon toddobaadkan uga hadlaynay mashruuca dalka hadda ku dhiso hal doolar oo maamulka gobolka banaadir uu hormuudka ka yahay islamarkaana wax badan lagu qabtay waddooyinka magaalada muqdisho kuwo kalena hadda qorshahooda uu socdo barnaamijka waxaa igala qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir axmed boqor magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale iyo sheekh cabdullaahi axmed durun oo kamid a culimooyinka soomaaliyeed inta aanu barnaamijkan mid lamay dib u kulmi doono waxaan ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi
dalagaciidow wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeyo